Beeraleyda Jubbaland ayaa weli ka soo kabanaya khasaarihii ka soo gaaray fatahaadii El Niino taasoo saameysay beero badan oo ku yaala deegaanada Jubbaland gaar ahaan beeraha ku tiirsan webiga jiinkiisa kuwaas oo si xad dhaaf ah ay u saameysay saameynta ka dhalatay fatahaadda ayaa keentay barakaca dad badan oo noloshooda ay ku tiirsaneyd beeraha kuwaas oo dib u dejin loogu sameeyey deegaanada dhaca waqooyiga magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose halkaas oo laga hirgeliyey mashruuca xalka waara wasiirka wasaarada beeraha iyo waraabka Jubbaland Geele Maxamed Aadan ayaa ka hadlay saameyntii ka dhalatay fatahaadahaas iyo khasaaraha soo gaaray beeraleyda reer Jubbaland.
ilaahay baan u mahad celinaynaa waxaan halkan ugu tacsiyeynayaa qof kasta oo muwaadina oo soomaali ah oo reer jubbalana oo ay dhiba- biyahaas iyo fatahaadda iyo roobabka ay dhibaato ka soo gaartay ilaahayna waxaan ka baryaynaa in cawil macno leh ilaahay noo cawil celiyo Ee, dadkana waxaan rabaa inaan idhaahdo barwaaqa ka dambaysa ku sabra ee, waa nimco wixii nusqaan oo la socday oo ilaahay keenayna aan ku xamdinno haddii aan dib u soo noqdo wasaaradda beeraha een, waxay dhibta la qaybsanaysaa dadka soomaaliyeed ee, ay mas-uulka u tahay waxay dadaal ugu jirtaa in la helo xogta rasmiga ah dhibaatooyinkii dhacay shaqo badan baa la qabtay waa noo tira kooban yihiin wax alla yaala wixii dhibaata oo halkaa dadka ka soo gaaray insha allah dhanka kale waxaan ka wadnaa inaan eh, diyaarinno boolisigii iyo nidaamkii maxaa la yidhaahdaa eh, dib loogu celin lahaa dadka dhulkoodii nidaamkii beeraha lagu tabci lahaa eh, wixii noolna lagu caymin lahaa wixii maxaa la yidhaahdaa dhintayna beddelkooda loo tabci lahaa khasaaro badan baa dhacay geedmarood badan baa tegey kaashkaroob baa tegey dalag baa tegey laakiin guud ahaan waa noo tira kooban yihiin wax kasta oo khasaaro ah oo ka dhacay ama beer ha noqoto ama geedmarood ha noqdo ama guri ha noqdo wasaaraddu shaqo badan bay qabatay tirakoob badan bay samaysay waana haynaa insha allah beesha caalamkana waa la wadaagnay marka waxaan leeyahay waa soo kabanayna dhulbeereedka laga soo bilaabo luuq ilaa iyo meesha la yidhaahdo goobweyn inta u dhaxayso dhulalkii u dhowaa webiyada waa burbureen geedihii ee- ee tabcanaa ee geedmaroodka ahaa ee liinta lahaa ee saytuunka lahaa ee canuuniga lahaa ee isbaandhayska lahaa iyo wixii ka hooseeyey ee kaashkaroob la oran jiray ama quutal daruuriga sida galleyda digirta sisinta dhammaantood waa baaba'een laakiin waxaan ku niyadsannahay muddo kooban saddex bilood gudahood in la ilaawi doono wixii dhacay dhibaataha in la ilaawi doono taasaan qalbiga ku haynaa